wax weliba oo ay warbaahinta galbeedka iyo tan yahuudda ka sheegayaan dagaalka ghaza ma ahan xaqiiqada oo barax tiran warbaahinnadan ayaana ku dadaalaya mid ka mid ah hergelinta halbeegyadooda tabineed ee dagaalka ghaza oo ku dhisan beenka sheegidda xanuunka iyo xaaladda kakan ee ay wajahayaan ciidanka yahuudda iyo bunbuuninta howlgallada ay fulinayaan tabinnada iyo wararka ay soo bandhigayaan warbaahinnadan ayaana ah kuwo aad u baalmarsan xaqiiqada kana fog waaqica rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin ciidanka yahuudda ah ee ku sugan qitaaca go'doonsan askari yahuud ah oo gaaraysa ilaa shan askari kana mid ah guutooyinka efentariga ah ee uu maamulka yahuudda ku weeraray ghaza ayaa wargeyska ha artis ee cibriga ah ooga warramay tafaasiil ku aadan dhibaatooyinka cabsiyada walaaca xaaladaha kakan iyo xasaradaha ay la noolaadeen iyaga ayna wajahayaan ciidamada yahuudda ah ee ku sugan ghaza dhibaatooyinkaasi oo ka dhalanaya dagaalka uu dabkiisu ka ololaya xayndaabka sabarka iyo sumuudka ha artis ayaana xaqiijisay in shantan askari ee u warantay uu taliska sare ee ciidanka yahuudda u diray dhanka ghaza kadib markii ay sidaasi oga soo qalinjibiyeen kulliyadda tababareed oo ah tii ugu horreysay ee ay galaan waxaana ay weli ka dagaalamayaan jiida ghaza muddo ka badan kow iyo labaatan bilood oo xidhiir ah cutubyadan dableyda ah ayaana xaalka marinka ay ku wajahayaan ciidanka yahuudda waxa ay ku tilmaameen xaalad qaraar oo adag oo ka dhalanaysa dagaalka ay had iyo goor ku kadinayaan ayna kaga hor imaanayaan kooxaha muqaawamada ah ee reer filistiin waaqica ka dhalanaya dagaaladaasi ay wajahayaan ciidanka yahuudda ayayna xubnahan ku tilmaameen waaqic qallafsan oo ku suntan quus iyo cabsi maadaama ay ku jiraan dagaal naafeenaya oo ugaarsanaya wax ifafaallo ahna uusan u soo bidhaamaynin sidaba ay sheegayso ha artis shacabka yahuudda ah waa mid aanan ka warhaynin waxa ay wiilashiisu ku wajahayaan jiida ghaza codka ciidankeenna tiimbanaya dagaalka aanan turayninna dhab ahaantii waa mid aanay maqlaynin shacabka yahuudda ah oo weli aanan si toos ah u soo gaaraynin dhagaha shacabka cabaadka iyo catowga ciidankeennana waxaa shacabka inuu maqla ka hortaagan xukuumadda dhiiggacabka benyamin netanyahu ayay saxiifadda ha artis halkudhig ooga dhigtay warbixinteedan ay ku soo bandhigayso xaaladda kakan ee uu ciidanka yahuudda ku wajahaya ghaza muuqaalada ay soo duubayaan iyo sawirada ay soo qaadayaan saxafiyiinta yahuudda ah ee raacaya wuxuudaadka iyo horinnada dagaalka ee ciidanka yahuudda waxa ay ha artis ku tilmaamaysaa in ay yihiin kuwo aad loo soo diyaariyey dhanka kalena aad oga fog xaqiiqada dhabta ah ee taalla fagaarayaasha dagaalka ee si maalinla ah u qalqalgelinaysa saraakiisha yahuudda ee ku sugan ghaza intaba aan la gaarin ciidanka horjoogayaasha iyo afhayeennada rasmiga ah ee ku hadla afka ciidanka yahuudda ayuu wargeyskan yahuudiga ah ku tilmaamayaa in ay iyagu soo xulaan askarta la hadlaysa warbaahinta iyo wariyayaasha maydaaniga ah iyagoona u soo meerinaya waxa ay tahay in ay warbaahinta u sheegaan iyo dhacdooyinka ay mamnuuca tahay in la sheego sidaasi darteed waxa ay weriyayaashaasi la soo laabanayaan waraysiyo gacan ku samays ah iyo hadaljeedinno ka fog xaqiiqada inta ay dhulka iyo cirka kala fog yihiin balse bilihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ah ee dagaalka kaga jira ghaza ee u warramay wargeyska ha artis ayaa bannaanka soo dhigay sawirro in badan ka duwan riwaayadda rasmiga ah ee ay xukuumadda netanyahu qaadaa dhigayso kuna qancinayso shacabkeeda canaasiirtan ayaa sida ay ka soo guurinayso ha artis waxa ay la daalaadhacayaan xanuunno joogto ah dhaawacyo dhiigbaxaya iyo daal jireed iyo mid nafeed oo isa sii taraya maalin weliba oo lagu sii daray cabsi iyo walwal xooggan oo ay ciidanka yahuudda ka qabaan in uu kalka ku yimaado sidaasi darteedna ay oga mid noqdaan liiska dheer ee ciidamada yahuudda ah ee lagu dilay fagaarayaasha dagaalka ee jiida ghaza inta ugu badan askartan u warramay saxiifadda yahuudiyadda ah ee ku hadasha afka cibriga sidaba ay tilmaamayso saxiifadda qudheeda waxa ay iska diideen in ay kashifaan magacooda amaba ay caddeeyaan haybtooda marka laga reebo shan askari shantan askari ayaana dhammaantood dalbaday hal codsi kaasi oo ku socda xukuumadda netanyahu iyagoona yidhi idinka ayaa inoo diray dagaalka markanna u adkaysta in aad dhegaysataan waxyaabaha aan sheegeenno yonatan waa askari koob iyo labaatan jir ah oo ka tirsan guutada kaafiir ee maamulka yahuudda askarigan ayaa warbaahinta u wariyey wixii ay la kulmeen kadib markii ay guutadiisa isku maqiiqday oo ay gudaha u gashay mukhayamka aljabaaliya waxa uuna leeyahay maalin ayaan gudaha u galnay mid ka mid ah guryihii ku yaallay halkaasi guriga cidlo ayuu ahaa wax yar kadib waxaan arkay korkayga oo wada dhiig ah waxaan u maleeyey in aan dhaawacmay oo uu dhiiggan aniga iga qulqulaya balse waxa uu ahaa dhiigga qaar ka mid ah asxaabtaydii ugu qaalisanayd guutada kadib markii uu la kacay qarax lagu diyaariyey daakhilka guriga oora isna waa askari ka tirsan guutada sahanka iyo xog aruurinta waxa uu ha'artis u sheegay mid ka mid ah tijaabooyinkiisa jiida ghaza maadaama uu ka mid yahay ciidanka yahuudda ee halkaasi duulaanka lagu geeyey oora waxa uu leeyahay maalin ka mid ah maalmahaygii ghaza waxaa howlgal qorshaysan oo deg deg ah inagu ekeeyey xubno tiro kooban oo ka mid ah kooxaha wax iska caabinta kadib markii ay inooga soo baxeen god ka agdhowaa halkii aanu ku sugnayn shan askari ayay inaga dileen innagana waan kala cararnay iyagana markii ay howlgalkooda dhammaysteen waa ay iska kala tageen maalmo kadibna waxaannu u nimid askarteennii oo ay feenteen eeyaha gaajaysan runtii waxa ay ahayd xaalad aad u kakan oo aanan laga sheekayn karin oomira isna waa askari kale oo soddon jir ah waxa uu ka tirsan yahay guutada khafcaati ee ciidanka yahuudda waxa uu ha'artis u sheegay xaaladda kakan ee uu la nool yahay islamarkaana uu xamili la'yahay waxa uuna yidhi tiro ma lahan askarta la dilay ee aan garanayo ee ka tirsanaa guutadayda ama qaybtayda ama aan isku kulliyadda ahayn ma raba in aan maqlo qof la dilay ma awooda middaasi qalbiga ayay iga burburinaysaa waxa uu sidoo kale yidhi askarigan dadka waxa ay u malaynayaan in ciidanka ay dhammaantood ku dhimanayaan dagaalada iyo iska horimaadyada balse xaqiiqada ayaa ah mid sidaasi ka gedisan oo ciidamo badan ayaa u dhintay sababa ku aadan dayacuu kula kacay taliyahooda ama sawaariikhdii aanu ku duqayn lahayn guryaha oo inaga idlaatay inta aynan gudaha u gelin kadibna warbaahinta waxa ay leedahay askar ayaa ku dhintay marinka ghaza kadib markii ay miino la qaraxday dadka oo dhanna waxa ay arrintaasi u malaynayaan mid maangal ah oo la aqbali kara waxaana muuqanaysa in aysan jirin cid ina danaynaysa imisaa saaxiib ayay tahay in aan duugno si uu u soo kaca shacabkeenna ayuu ku calaacalay askarigan yahuudiga ah intii uu u warramayey saxiifadda ha'artis askartan yahuudda ah ee ay sheekadooda soo bandhigtay saxiifadda yahuudiyadda ah ee ha'artis ayaa ku wada qayla dhaamiyey goormee ayaad wax fahmaysaan waxaa la joogaa xilligii uu dagaalka joogsan lahaa fadlan istaaga bannaanbaxa joojiya dagaalka si uusan moodka u dafin tiro badan oo askartiinna ah